kulankii maanta wuxuu daba socday kulamo hore oo ka horjeeyey oo maxaa la yidhaahdaa maalmahan soo socday oo guddi baarlamaanka uu u xil saaray arrintii go-aamadii kasoo baxay madasha ee baarlamaanka uu keenay ra-iisul wasaaruhu oo ahayd qaabka ay u dhacayso doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka ayay maxaa la yidhaahdaa shir kamid oo ahaa shirkii maalmaha socday muddo ilaa iyo shan maalmood ah ayaa guddiga subaxdii ilaa iyo habeenkii shaqaynayeen oo waxaa laga wada hadlayay maxaa la yidhaahdaa marka koowaad sidii loo sharciyeyn lahaa maxaa la yidhaha sojeedinta ay xukuumadda keentay iyo qaabkii loo waafajin lahaa dastuurka loo waafajin lahaa iyo qaabka ugu habboon oo markaasi maxaa la yidhahda doorashada u dhici karto iyo maxaa la yidhaha dhamaystirka waxyaabihii ka dhimanaa sida waktiyeynta saacadaha maxaa la yidhaha doorashada udhacaysa iyo iyo maxaa la yidhaahdaa maalinta ugu dambaysa oo xukuumadda ku egtahay ay ku egyihi baarlamaanka u yahay in maxaa la yidhaha lasla calaameeyo arrimahaasay ahaayeen maalinta ugu dambeysay shalay maahana daraad ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo qayb galeen guddigu wuxuu fariistay guddi yar oo shan ah oo task forceka ah ayaa waxay bilaabeen shaqada subaxdii sagaalka markii ahayd markii ay ahayd laba iyo tobankii waxaa kusoo biiray guddoomiyaha baarlamaanka kabacdina markii la gaaray saddexdii galabnimo ayaa waxaa kusoo diray guddi kaleto oo maxaa la yidhaha shan iyo labaatanka ahaa oo ayagu arrinta shaqaynayay iyo madaxweynaha dowladda islaamka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo ayaguna markaasi aada culays u saarayay maxaa la yidhaha guddiga inaysan shaqada u kala socon ilaa ay ka dhameeyaan marka maxay ahayd caqabadda wadahadalka muddadooda dheeraysay ee aad ku kala kici weyseen iskuna afgaran weydeen muddadaas waxaa noqotay caqabadda ugu weyneyd oo maxaa la yidhaha aada la isla dhaafi waayey ee arrinta ku saabsan maxaa la yidhaahdaa sida gobolka banaadir ay xubno uga heli lahayd aqalka sare maadaama ay tahay inkasta oo maxaa la yidhaha dood fara badan iyo ay laga soo jeediyey kabacdina waxaweye waxaa lagu gaaray wakti aada u dheer baa lagu gaaray maantasna waxaa lagu kortay iyadoo lasla qaatay go-aan ah in magaalada muqdisho aan la xisi doono laga tegi doonin laakiin weli aan nambaro la saarinin intii xubnaha oo la siinaayo kadib ayaa shalay maqribadii markii ahayd waxaa lasoo diray message oo loo soo diray guddigii shan iyo labaatanka ahaa oo la yiri waxaa jira shir degdegeeya oo ku saabsan arrintii ee hala yimaado laakiin markii waxaa la isku yimid sideed iyo barkii subaxnimo kabacdina waxaa yimid guddi fara badan oo socda oo international communityga ah waxaa hogaaminayay maxaa la wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya jooga oo isagu maxaa la yidhaha la socday oo ay la socdeen european union la socdeen oo african union ay la socdeen oo talyaaniga ingiriiska ay la socdeen oo maxaa la yidhahdaa dowladaha dariska horna ay la socdeen ayaa yimaadeen waxayna ka codsadeen guddiga in arrinta gobolka banaadir aysa hadda suurtagal ahayn waktigan in la dhex geliyo arrinta socota balse lala sugo waktiga laga shaqayn doono constitutionka dalka marka marka ay imaanayaan xildhibaan ha marka ay idiin imaanayaan xubnaha beesha caalamka oo ay shirka kusoo biirayaan ma waxaa jira meelo la isla dhaafi waayey oo ay dhexdhexaadin ka galayeen mise waxay u yimaadeen inay culays idinku saaraan in la dedejiyo hawsha idin hortaada maxay ahayd ujeedada imaatin waxa ugu weyn waxa ugu weyn oo u imaanayeen oo ay guddiga culays ku saarayeen waxay ahayd waxaa ishtaak lagu noqday oo la dhaafi waayey gobolka banaadir maxaa la yidhaahdaa xuquuqda uu leeyahay xukuumaddu waxay sheegeen inay heshiis soo galeen oo ay la soo galeen maamul goboleedyadii iyo maxaa la yidhaahdaa forumkii oo oo high high level forumkii oo oo isu imaanayay oo ayna yidhaahdeen heshiiska noocaana soo galnay waxaana kana bedeli karnay arrintaas baarlamaankuna guddiguna waxay ku adkaysteen haddaan arrinta gobolka banaadir aan lagu soo darinin in aanay maxaa la yidhaha suurtagal noqonaynin inay baarlamaanka ay ka baaskareydo saasaa keentay marka inay markaas ayagu ay soo dhex galaan oo ay codsadaan guddiga ka codsadaan in maxaa la yidhaha arrinta sida loo fuugeyn karo loo fuugeeyo marka ma ma aqbasheen codsigeena kaaga yimid beesha caalamka oo arrinta gobolka banaadir sidii lagu soo heshiiye oo ahayd inaanay matalaad ku yeelan labada aqal ma loo deynayaa mise adinkuna weli waxaad taagan tihiin meeshiina ahayd in gobolka banaadir wax laga siiyo hanaanka awood qaybsiga
guddiga ku adkaystay oo maxaa la yidhaahdaa ay si buuxda ugu adkaysteen oo aan ku kala qaybsanayn inaysan laba milyan iyo barkii bulshakimo aysan matalaab la-aan noqonin baa laisla kaasay akhirkiina waxa weeye international community aada ayina waa isku dhaweeyeen howlo fara badan baa dhiman oo baarlamaankii weynaa markaasi sidii ugu qanci lahaa maxaa la yidhaahdaa baa ayaguna dhiman iyo sidii maxaa la dhahaa madaxda maamul goboleedyada oo iyagu markeedii horeyso ay go-aamada qaadanayen aan shaxsimin ayadana ay maxaa la yidhaha uga fahmi lahaayeen laakiin ilaa hadeertaan waxa weye guddigii kitaaban yahay meeshiisii taagan ah in maxaa la yidhaha magaalada muqdisho la-aanteed aysan suurtagal noqonaynin inuu dhismacagaas karo dhinaca kale waxaa jira qodobo kaloo la sheegay iyana in wax isbedela wax laga bedelo oo isbedel aad ku samayseen maxay yihiin qodobada kale oo la sheegayo in iyagana a wax ka bedesheen marka laga reebo tan gobolka banaadir
qodobo runtii waaweyn heshiiska arrintaani waxaa guddiga aada u suugelinayay mar kastaba inay ahayd heshiis siyaasadeed wixii markaasi oo oo major ah ee inta badan wax badan lagama bedelaynin haddayse markaasi aysan ku noqonaynin sharciga ka hor imaanaynin weeraya yar baa jirta oo kale kasaabtay ka mid tahay heshiiska waxaa ku jirtay markii doorasha dhacdo oo xildhibaanka la doorto oo xildhibaankii maxaa la yidhaha banaanka soo baxo kabacdi intii deegaankaas jirtaba waxaa saxiixaya oo surtified garaynaya madaxweynaha maamul goboleedkaas guddiga waa ka saara arrintaasi saabtana doodii baarlamaanka markii ay taallay yaa aada looga dooday islamarkiiba taasi waa lagasii waa laga fugiyey waa laga qaaday waxaa kaloo iyaduna aada dood dheer looga galay aqalka sare hadday noqoto in la dhiso maamul goboleedyadu waxay soo jeediyeen in marka hore la dhiso aqalka sare kabacdina golaha shacabka la dhiso arrintaa iyaga ah waxaa runtii ku yimid hadallo aada u fara badan oo runtii is afafkisan ee guddigu aakhirkii waxay isla kaaseen go-aan ah haddii aqalka sare la sameynayo isku hal maalin in lawada sameeyo aqalka sare iyo golaha shacabka isku hal maalin ee waddanka dhanka dhacdo marka hadda wax ballan dambe ah ama kulan dambe oo aad isugu imaanaysaan ma jiraa mise qolo walba meesheeday ku adkaysatay muxuu yahay go-aanka ugu dambeeya ee kulankii maanta waa laisugu imaanayaa oo waxa weeye guddigu waa gudbinaya bixintaba baarlamaanka u gudbinayaan maxaa la yidhahda qoraallada ay hayaan iyadoo aan maxaa la yidhaahdaa wixii ay soo diyaariyeen oo socodana soo diyaarinayeen ay ku qoran tahay laakiin si aanay jirinin number go-an oo laisla kaaso oo laleeyahay number hebel baa masali doona aqalka sare ee fasaad laga sugaayo inay ka timaado dhinaca madasha oo ayadu hadda wada fariisan doona balse waxay noqonaysaa berisoole in la geliyo marka ugu horeysa baarlamaanka soomaaliya inuu shar ma beri soo saaro oo ah macnihiisu yahay in wadanka doorasho toos ah ay ka dhexi weysay sanadkan ee ay dhici doonto doorasho dadban in sharcigaas beri soo la ansixiyaan kabacdina lisaaqii kaleetoo la keenay wixii guddigiisa soo diyaariyey loo qaybiyo xildhibaanada oo ay ka doodaan hadday isla beri soole dhamaystiri karaanna waxay noqonaysaa arrin fiican haddii maadaama ay khamiis tahay beriday dhamaystiri kari waayaan waxay noqonaysaa markaas inay dhacdo subaxnimada horeysirkiisa marka hawsha guddigiina loo xil saaray ay ahayd in waxyaabaha aada u aragteen inay u baahan yihiin wax kabedel inta la saxo baarlamaanka lagu celiyo si loo ansixiyo ma la dhihi karaa wax guula iyadoon laga gaarin ayay soo gabagabowday runtii lama dhihi karo sababtoo ah ma ahan waxaa laga shaqeynaya toddoba maalmood baa waxaa la shaqeynayay marka ugu yaraato afar iyo toban saacadood iyo ka badan la shaqeynayay waxa weye guul badan baa laga gaaray qoraallo fara badan baa lasoo sameeyey wax fara badan baa la diyaariyey waxa aan awal maxaa la yidhaha maamul goboleedyada iyo madasha aysan diyaarin baa la diyaariyey waxaa la diyaariyey structurkii doorashada udhici lahayd waxaa la diyaariyey guddiyadii doorashada oo maxaa la yidhaha qaabkii markii hore loo keenay wax badan laga bedelay waxaa la diyaariyey maxaa la yidhaahdaa ergooyinka iyo qaabka ay maxaa la yidhahda doorashada u sameynayaan waxaa la sameeyey qaabka doorashada loo go-aamada loogu dhawaaqayo waxaa la diyaariyey maxaa la yidhaahda shuruuda looga baahan yahay qofka musharaxa ah oo oo doonaya inuu xildhibaannimo ama noqdo aqalka hoose noqdo ama aqalka sare noqdo waxa waxa weye hawl aada u fara badan baa arrintii laisku soo aad aadiyey waxaa la diyaariyey waktiyadii baa la sameeyey oo maxaa la yidhaha waktiga oo lagu soo koobay aqalka labaatankeeda inay baarlamaanada labada baarlamaanba ay dhamaystiran yihiin maxaa la yidhaahdaa mid maalinta ugu horeysa oo soddonka bisha agostana inay noqoto marka la dhaarinayo guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare iyo guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose labadaba marka shaqo aada u fara badan bay runtii soo qabteen maxaa la yidhaahdaa waxa maalmaha udambeeyey laba saddexa maalmood udambeeyey loo maxaa la yidhahaa lasku mari weysanaa waxay ahayd arrinta ku saabsan gobolka banaadir maahan runtii shaqo aada u tiro badan baa laga soo qabtay oo xildhibaanada baarlamaanku ay berita iyaga qoraal ah si looga heli doonaan guddiyada doorashada waxaa sheegtay in wax laga bedelay maxaa kamid a waxyaabaha ugu waaweyn ee laga bedelay oo guddigiina uu ka bedelay waxaa waxaa awal hore soo sheegiyey in la keeno maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedyadu ay deegsgeed qof keenaan saddex saddex qofna ay ku daraan maxaa la yidhaahdaa dowladda federaalka soomaaliya macnaheedu markaas noqoto maxaa la yidhaha puntland iyo galmudug iyo hiiraan iyo jowhar iyo south west iyo suberland oo min koob iyo toban xubnood ah ay noqdaan oo macnaheedu markaas ay tahay waxaa lagu daray guddiga ku daray inay maadaama markii lashiriyo la fiiriyo doorashadan ay tahay doorasho federaal ah yaa waxaa bastay guddiyada oo maxaa la yidhahdaa xubnaha ka imaanaya ee gobolada markaasaa waxaa la badiyey numberka ee dowladda federaal ka imaanaya shan iyo toban lagu daray waxaa sidoo kaleeto lagu soo daray maadaama ay goob doorasho tahay magaalada muqdisho oo ay goob doorasho noqonayso doorasho ka dhacayso dee marka hore kumay jirin guddiyada waxba samay lahayn in markaasi ayagana guddiyada lagu soo daro waxyaaba fara badan baa laga bedelay numberkanba waxa laga bedbedelay laakiin ideyadii ahayd in guddi federaal iyo guddi heer gobol ah la dhisto taasisheedii u taagan tahay balse numberkii baa waxa moodaa in xoogaa wax laga bedbedelay waxaa sheegtay in wax laga bedelay shuruudaha qofka xildhibaanka noqonaya maxay yihiin waxyaabaha laga bedelay ama aada ku kordhiseen shuruudaha qofka noqonaya xildhibaanka xildhibaanka qofka soo taagaya waxa weeye shuruudo badan baa loo sheegay sida dastuurka qabo oo kaleeto inuu yahay qof maxaa layihaha muwaadin ah shan iyo labaatan sano aan ka yarayn maxaa la yihaha caafimaad qaba huraantiisa sare shahaado ah haysta maxaa la yidhaahdaa aan kamid ahayn ergooyinka wax dooranaya waxaa kaleeto markii la yidhaha ergooyinka wax dooranayaan kamid ahayn waxaa soo gelaya xildhibaanada baarlamaanada maamul goboleedyada ku jira yaa kamid noqonaya ayaga iyo maxaa la yidhaha dadka dawladda u shaqeeya waxaa la weydiiyey haddii uu qofku doonayo inuu kamid noqdo musharax noqdo muddo soddon cashaa ka hor inuu shaqada u hayo uu kasoo shaqaaloodo kabacdi markaas usoo madax banaanaado maadaama ay xubnaha baarlamaanadoo kaleeto ay ayagona hadda doorashada ay ay macnihii codka wax ka bixinayaan oo qofka aqalka sare maxaa la yidhaahdaa ee gobolkaasi ku tartamaya cidda codka siinaysa ah ay noqonayso maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka gobolada sidoo kaleeto numberka oo maxaa la yidhaahdaa wax dooranaya waxaa laga dhigay oo guddiga hadda soo diyaariyey inay konton iyo kow noqdaan meeshii markii horeyse konton laga soo gudbiyey waxaanay u arkayeen guddigi mar haddiiba cod dheeri hal cod dheeri lagu kala qaadayo firaaska in numberka uu hal dheeri ahaado oo konton iyo kow saasaa looga dhigay inkastoo weli baarlamaanka ee dowladda federaal soomaaliya waxay berri iyo dadkii ka yihaahdaan ay noqon doonto finalka u dambaysa laakiin guddiga go-aankiisa saas u dabeeyey